haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray cabdicasiis axmed barrow
kulanti waxaan wanaagsan khiyaarta ay nala socotaay ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho soomaaliya weli lagama heshin arrimihii hirgelinta doorashooyinka waxaana jiray maalmihii ugu dambeysay wadahadal u socday xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha musharaxiinta midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho sidoo kale waxaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu toddobaadkan u baaqay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka inay qayb ka noqdaan ashir la doonayo in looga hadlo arrimaha hirgelinta doorashooyinka kaasi oo hal maalin socon lahaa haddaba barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa xaaladda siyaasadda soomaaliya iyo weli waxyaabaha hortaagan in la iska afgarto hirgelintii heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qayb galaya senator naciime ibraahim yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya iyo xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka ee soomaaliya iyo doctor aadam gaad ali oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo sidoo kale ka faallooda siyaasadda soomaaliya iyo rofesor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka ah ee soomaaliya dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada hadhownahay marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo senator naciima senator naciima waxaad iiga warantaa ilaa iyo hadda maxay tahay waxyaabahaad is leedahay waa loo hirgelinayaa heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar la gaaro laisaga afgaranlayahay dowladda iyo dhinacyada kale ee siyaasada ku lugta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa idin salaamaya bahda v o a iyo walaalaha dooda ka qaybgelaayo markii xaqiiqan aan ka hadlo sida sayda ku aadan maxay u hagaagi laadaa waxay ila tahay isfahan siyaasadeedaa jiro oo ka imaanayo runtii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay aas-aasna u tahay heshiiskii baarlamaanka labada aqli la hirgeliyo dhamaystirina muhiim tahay laakiin isfahan sida dhinacyada meelaha lagu qabanayo doorashooyinka iyo isfahan kale oo inta soo jiisanayo maaragtay inay jiraan marka meeshaas laakiin waajibaa layla tahay laakiin hadda maadaama waktigana uu gabagaba maraayo siyaasadiina maaragtay leesya badan oo dhinacyo badan ku jiro ay islaan waxaan rajeynaya hadda lagu guuriyo madaxweynaha soomaaliya ilaamiye wasaare roobla uu ka shaqeynayo iyo madowga musharaxiinta inay noqon doonto mid maaragtay ku midoobaan oo doorashada qaybta u aado dalka iyo saasaa rajeynaya waa tahay aad aad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis aragtidaada maxaad is leedahay ilaa iyo hadda heshiiskii la gaaray hirgelintiisii waa la isaga fahmi layaa markaad eegto waa mahadsantahay cabdicasiis dhammaan ummadda soomaaliyed waa salaamaya iyo bada v o a saaxiibada meesha igula jira runtii heshiiskan waxaan dhihi karaa heshiis dhinac ka raranu ahaa heshiiskana ujeedadiisa markii hore ma ahayn ujeedo laga lahaa in heshiis dhaba laga gaaro sidaan aniga u arko dad badan ay u arkaan heshiis wuxuu ahaa broseskiisa madaxweynaha waktigiisu dhammaaday uu ku muddo dheeraysanayay oo hadda eraya hadda isagoo lagu soo beeriyey maalmahan dambe ah soomaaliya oo laleeyahay war war ku dil iyo wax noocaasa iyo wiifse lasoo tuuro habeenbarki la tuuro oo ujeeddadu ay tahay marka xaalad ay taagan tahay in xaaladaas wax kaleoo ka culus dadku ay u arki karaan oo shucuurta dadka lagu jeedin karo in la abuuro ayay horta heshiiskaasi inta kusoo gaartay inta badan dadku waxay u arkahayeen in heshiiskan uu yahay heshiis qalbiyan dadka madaxda ka imaanayo laakiin nasiib darro madaxweynaha ujeedadiisa ma ahayn haddaan kasoo qaato tii ugu dambeysay ee dhuusmareed oo aniga meeshan joogay habeenkii ilaa iyo labada habeennimo ayaa waxaa laisku gaaray madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxay ku maqnaayeen madaxweyne farmaajo in ajandaha kooban oo ah erey gobolka gebi heshiiska sida looga gaari karo maamulka jubbaland iyo madaxweyne farmaajo siday uga heshiin karaan waxbaa la isku soo afgartay oo laga soo shaqaynaya maalintii oo dhan waxaa rabaa inaad specifica uga to- uga taabto caqabadaha ka jira meesha marka waxaa dhacday in madaxweynihii go-aansaday in subaxdii baarlamaanka uu aado waxaan dhanba waqti dhumis ka dhigay baarlamaanka uu aado extensiona meeshaas uu ka dalbado nimankii saaxiibadiisa ahaa waktiga badan geliyey ee reer musmareeb waktiga badan geliyey meeshaas qarash badan iyo wakti badan uga baxay waxay kusoo dhamaatay madaxweynihi inuu dhaho iga raadlahaa iska dhaafe dib dambaan iska imaan doonaa shir jaraa iska sheega inaan wadahadalkii noo socdo ana xamaraan beristoola aadaya annabay baarlamaanka waxaa rabaa specific inay noqoto baarlamaanka subaxdii wixii ka dhacay waan ogeyn in baarlamaanka annagana aan diyaarad kusoo daba qaadanay meeshaas inaan extension laga sheegi karin hadda darhaad waxaad arkaysay wuxuu soo diray fariin uu leeyahay waxaan ballamiyey shir afarta bisha dhacayo runtii shirkaas waxaa ka horreeyey shir kaleeto waawaan looga waday midowga murashaxiinta la weeraray waan ku gartay waan kuu soo noqonayaa waxaad leedahay is-afgarawaa madaxweynuhu sabab u yahay iyo wax ka socda ay yihiin sida aad hadalka u dhigayso waxaan jecelahay inaan siiyo professor liibaan xuseen ciise waxaad ka tirsan tahay aqoon-yahanka iyo bulshada rayidka ah ee soomaaliya waxaad iiga warantaa sida ay wax u socdaan maxay idin la muuqataa bismillahi raxmaan raxiim waan v o a da waan salaamayaa iyo akhyaarta dooda igula jirta run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda maanta socda waxa asaas u ah kow hawl ay ahayd si wadajir ah in loo soo qabto oon lasoo qaban oo nidaamkii iyo shuruucdii doorashooyinka ahaa kala hagayay nidaam la isla ogol yahay in lagu guulaysto marka xukuumadda labadeeda mataqaana yani ha noqoto baarlamaanka ama xukuumadda yani waktigooda way ku guul daraysteen asbaab kastaba ha keento asbaab kastaba ha keento sidoo kale maamul goboleedkiina oo iyaguna qayb ka ahaa process way ku guulaysteen way ku guul daraysteen taas oo ka dhalatay kalsooni xumo dhex taalla ayay mataqaanaa noqotay in laga soo guuro nidaamkii codka ahaa iyo in loo dareero laga soo guuro waktigii hawl aan la qaban iyo duruufteedaba ha ahaato kii kale ee loo soo bedelay bedelkeeda ahaydna meeshii la rabay in si si khaasa loo heshiiyo oo wax la isku ogaado kala shaki ayaa ku jira marka dhinacyada kala duwanba aad bay u kala shakisan yihiin kalsooni marka waxaa oo dhanba waxaa yani u ah dhulsamareed kow iyo labo iyo saddex bulshada rayidkana aad bay uga tagtay way kordhi way way isku dayaysa culaysaar inay saarto oo culama la kulanto madaxda kala duwan kulligood waxaad arkaysaa doorashooyin way rabaan laakiin kala kala shakiga ayaa asaas u ah marka taas ayaama waxa ay keentay ilaa iyo waxyaalihii iyadoo caddahay waxa la isku haystaa ay aad u fudud yihiin haddana ay ku soo arooreen saddex qodob ay ku soo arooreen saddexdii qodob ku heshiinteeda ayaad moodaa iyadana waa waa dhinacyadu inay ku kala shakisan yihiin wax walba hadday xukuumadda federaalka soo jeediso waa sida aad hadda yani yani la arkayo oo hadda mataqaana xataa siyaasiyiintu ku kala agduwan yihiin oo laleeyahay xukuumadda federaalku waxaabay ula jeedaa hadday maamul goboleedyada soo jeediyaan ujeedo oo isleeyihiin mataqaana arinta kaana ku qur badnaanaysaana xukuumadda federaalkana xooga laba dhinac oo isleeyahay kala shakigaas marka waxay la tahay maanta marxaladda la joogo iyo duruufta dalka uu yahayna oo uma haboona yan kala yani in laga gudbo ay maadaama wixii badnaa lagu wada heshiiyey ayna soo dhamaato waa garta waxaad leedahay waxa la isku hayo aad bay u yar yihiin markaad eegto xaaladda guud ee soomaaliya ay ku sugan tahay doctor gaadaale waxaad kamid tahay aqoon-yahanka waad dhegaysatay aragtiga labada mudanee halkan ku jira senator naciima iyo maxamed xasan idriis iyo xildhibaan maxamed iyo sidoo kale doctor ama professor liibaan xuseen aqoon-yahanka ayaad kamid tahay maxaad is leedahay adi aragtidaada xaaladan waa loo wajihi karaa mar haddii hay-adihii dastuurigaha waktiga uu ka dhammaaday waktigii madaxweynuhu dhammaaday doorasho xili la aadayana aanay caddayn rajada dalka iyo mustaqbalka maxay kula tahay saddex option baa furan hadda wax laga bilaabo ama khiyaar mid waxay tahay in soomaalidu hadda dhaqankii intay dhamayso hawsha waxay doontaa waxay isku haysee ama ha noqoto maxaan ku irahdaa ra-iisul wasaaraha iyo golaha mucaaradka inay hadda dhameeyaan oo hawshaa dhinacooda lagaga najixo ama midka madaxweynuhu u yeeray oo gobolada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ha dhameeyaan oo macnaheedu ay tahay shirarka un hadda socda iyo kuwa loo yeeray in natiijo laga gaaro oo si ay ku dhammaato nabadeed qodobka labaad waxa weeye inay waxba isku afgaran waayaan optionka kale oo furan oo marka ay noqoto culays dibadeed inuu yimaado oo markaa loo taliyo bal wixii ay u muuqato dowladaha kale ama dadka kale culayska saaraaye midka saddexaadna waxa weeye inaan waxba suuroobin oo dowlado dibadeedna aysan xoog saarin soomaaliduna aysan heshiin hadde taasna waxa weeye waa waxa yidhahdaa uncertainty waa waxaan la akrin karin sida ay noqon karto marka saddexdaa qodob baad moodaa inay waxa hor yaalla u yahay dabcan kan ugu sahlan ama ugu fudud uguna macaani waa in hadda wada hadallada socda level kasta ha noqdaane ama ra-iisul wasaaraha iyo mucaaradka ama madaxweynaha iyo gobollada wax lagu xaliyo maxaa la isku hayaana dee saaxiibaday baana ka hadlay qofba dhinaca ka taabto laakiin aniga waxay ila tahay waxa la isku hayeena inay hal kelimad ahayd waxaa la isku hayay doorashada soo socota kuraasyada sidee qof weliba nasiibka ugu fiican uga heli karaa madaxweynuhuna doorashuu rabaa isagu waa inuu akhriyaa in ay tahay wixii lagu heshiiyey wuxuu ku guulaysan karo gobollada oo metelaya mucaaradka metelayana waxay ku dagaalamayaan iyaguna wax kasta oo lagu heshiinayo inay yihiin wax farmaajo lagaga guulaysanayo oo iyagu qofkay rabaan ha u dhiibaane laakiin mucaaradka cid ka mida ay ku guulaysanayso nuxurka laysku hayaana waa intaa marka ninkii ammaana madaxweynahana hadde gruubkaasuu ka tirsan yahay ninkii mucaaradka iyo gobollada ammaanana gruubkaasu ka tirsan yahay laakiin nuxurka laysku hayaa waxa weeye qolo weliba waxay rabtaa go'aanka la gaaro inay iyaga guul u tahay haddaysan iyaga guul ahayn guul ma aha waa gatay senator naciimaan siinaya senator naciima sidaa la socotay xildhibaan maxamed xasan idriis waxa uu sheegay in wax kasta oo laisku fahmi lahaaba culays ka imaanaya dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka socon waayeen sida uu sheegaba heshiisyadii ama shirarkii dhuusamareeb ka dhacay iyo weliba xaalado kale uu tilmaamay adiga makuu muuqata arrintaas wallaahi runtii aniga aragtidayda waa madaxweynaha waxaa aaminsanahay shaqo badan inuu qabtay tanaasulaad badan uu suubiyey madaxweyne maamul goboleedeena runtii iyaga laftirkooda waxbay qabteen laakiin tan ugu muhiimsanaa waxay tahay qabri iyo ninkii loo wado lama kala qariyo qof walboo xildhibaana maamul goboleed uu ka yimid maamul goboleedku aadaa doorashadana meeshaas ku gelaa waa inaan annaga ansaxanaa macrat heshiiskan uu muhiim yahay setember toddobiyi tobankeedii labada aqal ay ansixiyeen inuu dhaqan galo oo lagu heshiiyo doorashana lagu galo marka haddii maamul goboleedkii uu qaybtii dad uu ka lahaa uu si door fiican uga qaato madaxweynahana maaragtay doorkiisa uu ka qaato ani waxaa aaminsanahay inay dhammaan lahayd laakiin soo jirta waxaa waaye isjeesiinin siyaasadeed oo aan aadna muhiim dalkan ugu ahayn xaqiiqatan adigoo og dhibaatooyinka haysato maaragtay shacabka soomaaliyeed coronavirus shan iyo tobanka bisha hadda aan ku jirno dacwadii baddaa taallo maxaa la rabaa musharaxiinta madaxweynayaashii hore iyo mas-uuliyiinta hore iyo wasaarayaashii hore in dalkii loo tiro in loo tiro maafada dhibaatooyinka annaga nagu xirna aan aad u fiirino oo laisku tanaasulo labada dhinacba madaxweynaha intaan ognahay dhowr jari uu ka hadlay uu tanaasulaadkiisa ugu sheegay jeclaadaha marka dhinaca kalena inay runta iyagana ay ay tanaasulaadkaas qaataan dalkii dadkana loo turo oona u duceeyna badda inuu ilaahay maaragtay xaqeesa la siiyo oon soomaalida isku duudanno ilaahay loo noqdo kursi waa la helaa waa la waayaa qofka soo bixi lahayd ilaahay subxaana watacaala afkiisa taallaa labaatanka sano lasoo dhaafay madaxweyne walbo maarag dalka soo jooga waxbuu soo qabtay wixii lasoo qabtay dhamaystirkoodii le la marayaa marka waxaan rajaynayaa ragga soomaaliyeed inay u fiiriyaan dumarka iyo maaragtay masaakiinta iyo barmageedada duruufahooda jiro maalmihii dhawood muqdisho waa og tahay shacabkii walwal kurbo marka heshiiskii yaraayo ka dhacayna waa laga duceeyey waana laga mahad celiyey marka waxaan ku ku boorin lahaa labada dhinacba tanaasula aad muhiim in la suubiyo madaxweynahana dhowr jeer uu kusoo celceliyey waana aaminsanahay in maaragtay tanaasulkaas ay dhab ka tahay marka rajeynaya maamul goboleedyadeenana inay sidaasoo kale u fahmaan waxaana wax ka weyn baa naga maqan wax ka weynaa naga haleysan annaga ummad soomaaliyeedaan nahay cadow badanaan leenahay cadowgeena afka laga sheego uma baahno waynu ognahay laakiin doorashada in la aado doorashada in la aado waa muhiim waana asaaska dowladnimada marka miyaanay muuqan in arrimihii doorashada waxyaabo kale oo jira lagu qarinayo senator nacima
aniga waxaa aaminsanahay maamul goboleed aa usoo socotaa tanaasulka u badan inuu qaato doorasho si isku geli lahaan laga wada shaqeeyo kadib qofku ilaahay uqadara imaanayo aan loo arkin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shalay toolaba codka ugu badnaa ee baarlamaanka iyo sida ugu doona muunan helin qofku ilaahay u qorayn oo madaxweyne isagu ka dhigay marka aniga waxaan dhihi lahaa in laysu talaasulo loona talaasulo gobolada laftirkooda dhibaatooyin badan aa ka jiro marka dadka khilaafkaa jiro badan waxba ma soo kordhinaayo dadku dhibaata ay ku koroonaa jiro afaraas gaajaa jirta ayaxaa jiro marka tanaasulaadka shacabkaan lahaa maamul goboleedyadeena ay ugu horeeyaan jubbaland iyo puntland inay aad iyo aad tanaasulaadka ay wax uga qaataan oo dalkii hore loo sii kaceeyo wax walbana waa la gaaraya insha allah bimaalintaas aan aaminsanahay maxamed xasan idris xildhibaan ood maqlaysaa senator naciima waxay leedahay in loo turo xaaladda lagu jiro bulshada soomaaliyeed ayaa wax kasta muhiimka ah maxaad adinku taa u arki laadiin haddii aysan xildhibaanada ka aragtida ah dowladda uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo runtii horta xildhibaanada walaashay waa mahadsan tahay qalbigeeda waa qof qalbi wanaagsan si waxay u arag si u aragtay u hadashay runtii laakiin waxaan ka xunnahay madaxweynaha ay isleedahay tanaasul muujiyey ee aaminsan tahay ereyga tanaasul xataa af soomaaliya in laga saaro ayuu uu ku dhow yahay inuu ku qasbo sababto wuxuu ka dhigay ereyga tanaasul wax laga yaaqyaarsado oon xataa la sheegi karin tanaasul haddaad maqashid waxa kuusoo dhacaya wax qosol qofka ay tahay sababto sida loo dhidhintay aad ka garanaysaa runtiina labada dowlad goboleed oo hadda ay magacooday ay afkeeda ku dhifatay horta marka si loo hadlo soomaaliya football safe lagu joogaa waa dadka ehel ku ahaa madaxweyne farmaajo xadiidka nebigana wuxuu yahay sidiisaba unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u gargaar haddii uu yahay mid wax dulminaya iyo haddii uu yahay kan la dulminaya nebiga waxaa la weydiiyey muxuu yahay qaabka loogu gargaari karo walaalkay haddii la dulminayo waaba gartay haddii asuu wax dulminaya garabkiisana qabsida loogu gargaara waxay xaq u leeyihiin waajibna ah in madaxweyne farmaajo qaladka uu ku socdo ee eedda uu abuurahayo in ay garabkiisa qabtaan oo dhahaan maya waa qaldan tahay meesha wax ku wadid ma soconayso ereyga ah ha loo naxo dadka maatida ah waa erey saxa oo jiro laakiin si qaldan loo isticmaalay dadka maatida in loo naxo waxaa asal ka ah in xorriyadda la ilaaliyo anagu waan xorriyaddaasi aad sheegaysa maxay tahay la ilaalinayo oo oo maqan maanta waxay tahay xorriyadda aan sheega waxay tahay dadka waxaa loo diiday in codkooda ay cabiraan marka laga reebo in madaxweynaha loo heesahayo haddii asaga laga heesahayo xaaraan waay waxaad og tahay in nala ku weeraray habeen dhan niman madaxweyneyaal aad dhigooda la xalaalaystay maalintii annagoo layf u mudaharaadayna in xabad nool nala ku weeraray keliya maxaa la diidan yahay aragtideenaan muujinaynaa
xildhibaan xildhibaan waan kuusoo waan kuusoo laabanaya waan garta waan kuusoo laabanaya waan kusiinaya waxaan jecelahay inaan u gudbo doctor gaadaale waad u jeedaa xaaladda labada dhinac sida ay u dhigan tahay dowladda iyo mucaaradka kaalinta aqoonyahanka soomaalida maanta ay qaadan karaan maxay kula muuqataa
waa mahadsantahay walaal iyo dhammaantiinba waxaan leeyahay kaalinta qofka aqoon-yahanka iyo qofka xilkadka soomaaliyeed iyo qofka mas-uulka ah oo wax garan karaa waxay ila tahay waa inuusan ku milmin laba qof oo kursi isku haysata waa inuu aada uga fekeraa maxaa dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah waxaa dalka iyo dadka iyo diintaba dan u ah nabadgelyo kow inay noqoto waxaa dan u ah ummaddaas yacni iskhilaafsan sidii dhexdooda wanaag loo dhex dhigi lahaa waxaa dan u ah inaan qofna lala safan oo gruub ama lagu biirin waxaa dan u ah in dadka isqabtaan dadkooda carabka adag oo ereyada kulul odhanaya laga qabto oo gruub walba waxaa ku jira dad aad iyo aad maxaanku idhaahdaa ay dhici karto inay siyaado u yihiin qolo waliba ay soo hormariso qofkooda macquulka nidaamka dooda waxaa ka mid ah dadku inay soo hormariyaan qolo weliba qofkooda ugu macquulka ah oo ugu miisaanka weyn oo ugu degan laakiin hadday soo hormariyaan qofka ugu dhibka badan macnaheedu waxa weeyaan waxaysan rabin dantii in la gaaraysan rabin waxaad kala ogaataa waxyaabaha hadda muuqda oo aad u muuqda waxaa ka mid ah oo qofka xilkaska loo baahan inuu ka digtoonaado waxaa dhici karta dowladdu inay aad u doonayso inay ama mucaaradka fogeyso oo xuquuq ay leeyihiin u diido ama ay maaragtay iyaga kala qaybiso mucaaradkiina waxay doonayaan hadda oo aaba dhici kartaa inay hadda wax uga bilowdeen inay kala geeyaan xukuumadda ra-iisul wasiiruu madaxda ka yahay iyo madaxweynaha inay kala dilaan si ay halkaa wax uga raadiyaan waxay kaloo raadinayaan gobollada inay kala geeyaan oo qolada qolana ku shaabadeeyaan inay madaxweynaha la socoto qolana ku shaabeeyaan xaqdoon inay yihiin waxaa marka qofka xiisafka ahi waa inuu ka fogaadaa maxaa yeelay dadkaa ishayaa kulli waa dadka yadii waa gobollada yadii waa madaxda yadii waa midka berri noqon doona iyo kaan maanta noqon doonin danta waxay tahay in laga hufnaado waxyaabaha laysku hayo oo oo la istaago mowqifka ah waryaayay joojiya waxaanaad wadaan waxaa loo socdaa doorasho sooma ha aan qaban intaas asal ah hal qodob baan kuugu hal qodob baan kuugu daray kaliya aan kuugu dari lahaa waxa ha waana ku koobaya qodobka aan kuugu daraya waxaa weeye simbali qolada doorashada rabta inay gadaal u dhigto waxaysan arkin milihii ay rabeen inay muuqdaan macnaha inaysan natiijadan ku guulaysanayn marka xagad badan bay dhigayaan oo doorashada gadaal loogu dhigayo qofka arkaha inuu guunda helayo guulaysanayana wuxuu leeyahay doorashadii maanta hal la qabto marka waxani waa politics simbali waa siyaasad ee ma aha haba yaraatee waxa ay labaduba akrinayaan wax saxa ma aha waa arrintaasi waan gartay waxaan aadayaa professor liban xuseen professore waxaa hadda madaxweynaha uu casuumay maamul goboleedyada puntland iyo iyo guud ahaanba maamul goboleedyada laakiin si gaara puntland iyo jubbaland waxay shaki ka muujiyeen qabsoomidda shirkaasi iyagoo codsaday in meel ammaan ah oo muqdisho ka tirsan lagu qabto taasoo u muuqata in meel ka baxsan dowladda meelaha ay gacanta ku haysa ama xafiisyada hay-adaha kale ee waddanka jooga lagu qabto markaad arrintaasi eegto bulshada rayidka ah sidee ula muuqataa xaaladda sidaa xasan waxay leedahay waxaan ku raacsanahay doctoorka arrintaas tilmaamay waxaa la rabaa dhinacyada siyaasadda inay kor noqotaan danta gaarka ah ee danta guud ee fiiriyaan hadda qadiyadan aad isweydiisay oo ah xaggee ugu qabanaya xagga hadda waxa waxa arrin yani logic ah waxa weeye oo madaafiic meelaha qaar ay dhacayeen ayay shirkii dhuusamareed lagu qabanayay oo ay dhowr kilomitr u jiraan magaalada caasimadii oo ay habeen madaxweyne deni oo u yimi waxaa la yidhaahdaa madaxweyne axmed madoobe oo ay intaasoo shirar ku qabteen oo meel walba ay qabteen hadda ammaan ma aha inay macnaha technologiga waad garanaysaa laakiin waa isdiid waa la socnaa hadal mediaga la siiyey si mataqaana qolo walba qolada ka ay u muujiyeen qolana loo muujiyey in iyagu wax ka tayaan iyaguna ay u muujinayaan maye intay tahay waa intaas marka waa riix ayay ku xiran tahay muqdisho meel lagu qabtal ma waayo ay leeyihiin annaga dhinac qabanayo hotel dekaanka lagu karaa waa boorka ay tilmaameen hata ku jira laakiin muhim waxaa ah keliya danta in laga aado xaggeeda danta in laga aado lagana kor noqdo labada dhinacna waxa weeye kala shakigaasa asaas ku ah qol walbaba yani waxay isleedahay hadduu qoladaan hadda galo maxaa madaxweynaha dariiqadan haddii hada ku socoto isagaa yani furaad badan helaya ama dadka raacsan ayaa helaya qoladaan kalena ay leeyihiin waxaan rabnaa wax mataqaana loo samay labada dhinacba marka waa kala shakiga laakiin waxaa tajrubadan tustay qofka madaxweynaha meesha jooga si walba oo dad hataa yani yimaadaan waxay ku xiran tahay doorashada dadkay ku xiran tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa la ogaa marka waxaa ugu muhiimsan in la helo yani doorashada wax la wada arki kara inay noqdaan oo la dul joogteeyo oo hay-adaha mataqaanaa korjoogteyn la sameeyo bulshada rayidka korjoogteyn ay samayso oo la arko oo la fiiriyo si control rasmi ah yani sida lagu lagu heli lahaa laakiin la aado xagga doorashada buuqan iyo jahawareerka lagama baxayo haddaan doorasho la aadin kastoo yimaadaba waa shuruudeeda ayay leedahay marka waxay kaleeda shuruuc cusub bay keenaysaa aniga waxaan isleeyahay intaas waxay ubaahan tahay waan fahmay waxay ubaahan tahay in la dedejiyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis sida muuqata maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland way ka goos adeegeen inay shirkii qayb ka noqdaan waxna ay sheegeen inay muhiim tahay in meel ammaana lagu qabto aragtidaad markii aad eegto ka xildhibaan ahaan maxay kula muuqatay waa in meel ammaana muqdisho kamida lagu qabto horta waxaa rabaa hal eray inaan dib yara ugu laabto oo professorka walaalkay ah hadda uu afka ku dhifto oo yidhi waxa laisku hayo simbly waa politics absolutely simbly politics maa waxa laisku hayo maxaa laisku haya symboli waa fundamental rightska laisku haystaa symboli fundamentalbasic xuquuqda aasaasiga muwaadinka uu leeyahay oo haddii meesha ay ka baxdo oo dowladnimada ay isku weecinayso keligitalis madaxweynaha xilligiisu dhammaaday waxaa mento u ah ama hanuuniye u ah kude qofka maskaxdiisa hagaya waxa weeye waa asayaas warka toddobaad ee afar jirka soddon iyo sideed sano ku dhowaad maxaan eritrea albaab uga xiran tahay wey waa ninka abiy axmed ee etoobiya dalaa dagaalada sokeeye geliye weye dadka uu ku dayanayo keliya ujeedada laysku hayo ma ahan siyaasad ma ahan waa basic right waay waxaana caddayn u ah mudaharaadkii aan qabanaynay in laga diiday oo hadda kasabaan ku keenay in in loo daadiyo dhiiggeena qaarkeen guddoomiyaha guddoomiye xoreenka ee gobolka banaadir xabadaa garab uga dhacday maalintii lifeka naloo soo weeraray dhaawac uu ahaa su-aashii haddaad usoo laabato marka su-aashii haddii aad usoo laabato taas taas in laisla fahmaa laiskuma hayo political laiskuma hayo waa basic right fundamental right ka laisku hayo haddaan usoo laabto meel amniga in lagu qabta ereyga ah muqdisho ammaankeedu hadda nimankaas way imaan kareen markii horena way yimaadeen ammaanka sideeda waxaa la yidhi qaylaa yeertay masaajidka loo carar masaajidkii bay ka yeertaa layidhi ammaanka dowlad xukuumadda madaxweynaha laftigiisa laga shakiyey hadduu rabo in doorasho la qabto annaga doorashaan rabnaa beri in la qabtaan rabnaa dib uma dhigayno asagana وحرب الدورة سنتر نعيمة سنة وعلى شو أنا دورة شهر ما إلا خبطه دورة شنو حلو أبغى كرا وده حلال أه وضدكو حلال كتير حلبان حلبان هذا هذا ما سنت هاي حلبان إدريس سنتر نعيمة والمغلسة حلبان إدريس وحولية هاي وحيوان لسكو هاي وحقوق أساسية هاي إن ما من قبل هذا قارئ شكيان وحكينا حالات تاجن أو oo muhiim ay tahay in laga fakaro marka aragtidaada ka xildhibaan ahaan markaad fiiriso maxaad ka leedahay maku muuqataa waxa xildhibaan idris ula muuqanaya aragtidiisa horta xildhibaankayga aragtidiisa qadarinaya qof walbana aragtiduu leeyahay waxaa aaminsanahay soomaali waxa hayso wax ka weyn waaye doorasho doorasho dalka ha loo diro hana la isku tanaasulo midda uu leeyahay amni ma jirna amni waa jiraa alxamdulilah rabbilcaalamiin muqdishaan ku noolnahay shirada hore ugu dhacay madaxweyneyaasha way noo imaadeen shaqooyinkina sida caadiga u socdeen dabcan siyaasadda markii la isku fahmi waayo qof walba oo go-aan oo kaataa go-aankoodan oo ku ixtiraamaya laakiin waxaa muhiim ah shir inuu si degdeg ku dhaco doorashada dalka loo diro oo maaragtay walaahowgan iyo rafaadkan dadka soomaaliyeed ee ee dumarka iyo ilmaha u badan ku nool yihiin in laga aad usoo dhaweynaya qabto adoo weli sii jooga waxa uu leeyahay xildhibaan idris madaxweynuhu waktigiisa waa dhammaaday mararka qaarna awoodaha inuu dad u yeero suuragal ma noqonayso meel ka baxsan ayaa loo baahan yahay isagana uu kaga qayb galo shirka marka arrimahaasi ma noqon karaan doodo taagan soo uma muuqdaan mararka qaar in arrimahaas laisla fiiriyo oo la isla fahma ayaa ka horeysa in la isku yimaado la wada hadla wallaahi bowa alif wax male alif wuxuu leeyahay baarlamaanka labadiisa aqalaa laga rabaa baarlamaanka labadiisa aqal waktigooda waa dhammaaday sharciyadda aan ku joogno madaxweynaha iyo xukuumaddana ay ku joogaan waa aniga saa aaminsanahay marka haddii wax kale ay jiraan dee waxa annaga aan na sharciyeeyo asaga la sharciyeeyay tan kalena muhiimadda ma ahan asaga inuu joogo inuu maqan yahay muhiim ma waxaa muhiim ah doorasha dalkan ku aadi laha inaan ka wada shaqeyno annagoo kale aragti duwan inaan tuurnaado waxaa muhiimadda looga baahan in la saaran waa inaad doorasho la aado dalka loo diro loona turo hooyooyin kasta anoo ku hadlaya magaca hooyooyin kasta waxaa meel walba ay joogaan in gobol joogto iyo tan magaalada muqdisho joogto intaba in loo turo professor liibaan waad arkaysaa aragtida labada xildhibaan ay qabaan oo ku aadan xaaladda taagan iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya kala shakiga weli waa uu jiraa maamul goboleedyada qaar ay qabeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamul goboleedyada uu isugu yeeray markaad eegto marka haddii xaaladda noocan ay kusii socoto iyadoo qalalaaso siyaasadeedna uu dhinac taagan yahay oo laisfahmilaayahay dhinac kalena covid nineteen loo dhimanayo dad fara badan maalin kasta soomaaliya ay ku dhimanayaan bulshada rayidka oo aad ku tirsan tahay kaalin noocee u bannaan mahad waxay tahay rayidka iyo hadda waxyaalaha ay xooga ay saartaysa wey dhinacsada inay xooga isugu imaan lahay awooddeeda waxay tahay culaysaar iyo dad islamarkaana kala gacanka hayso ama isha ay ku hayso aalaha ka jira degedada cusboonaaday ayaa waxaa dhibaatada rafaadka covid nineteenka dhinaca kalena weeyaan laakiin in la garaysiiyo madaxda in deg ay ku heshiiyaan waafada ugu muhiimsan waa meesha mas-uuliyad la rabo dhinacyada dhan inay iska saaraan ta kale waxaan isleeyahay arrintan waxaa geedfadhi u ah hadda maadaama waktigii oo mataqaana xukuumadda iyo baarlamaanka iyo kulliba uu dhacday oo hadda ay ku jiraan waktigii gaarsiin iyo inay hawsha wadaan ay tahay waxaa hadda aad usoo kobcay waxa lagu tilmaamo bulshada caalamka inay culaysaar xoog badan ay ku waxaan hadda keenay inay baydhabo guddiga farsamada ku shiraanna waa iyaga waxa haddana yani culays wadana oo ilaaba ilaaba in la dhamaystirana oo heshiiskii toddoba iyo tobankii septembarna waa iyaga anigu waxaan isleeyahay intaan iyaga keliya lagu yani la sugin oo waxaa la rabaa odayaasha iyo maxaa la yidhahdaa hoggaanka soomaalida heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo muxaafid iyo mucaaradba labadaba dareemaan mas-uuliyadda taariikhiga kulley waa la isku imaanay kulley waa la hisiini laakiin haddii siga la dheereeyo dad anaya mashaakilka ku dhimanaya malaayiin baa ku khasaaray dhiig baa ku daadanaya waxyaalahaas daariga marka waxaan qabnaa bulshada rayidka in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ha noqdo mucaarad xaquu ku leeyahay ruxadkiisa dr gaadaale haddii aan dhinaciisa u beero maxaad is leedahay xalka soomaaliya iminka waa laga baadigoobi karaa
waa marka koowaad horta walaal anigu waxaan isleeyahay waxaan ka ahay arrin dhinaca positivkan ka eegaya anigu waxaan isleeyahay waana la heshiinayaa doorashona waa la aadi doonaa wayna arrintaanina way dhammaan doontaa aniga ima muuqato arrin mugdiya oo ama in la dagaalami doono ama inaan la heshiin doonin ama in dalku ceeb iyo dagaal ku damayn doono no waxaan arkaa horta in arrintu ay si fiican yani waa dhici kartaa jidjiid badan inuu dhacay laakiin horta waa laga arrintan waa dhammaanaysaa oo taas waa iga qodob soomaalida waxaan kula talin lahaa dagaalku kuma cusba iyo dagaalka afeed iyo mid gacmeed midna kuma cusba soomaalidii hore maahmaaha aad ugu xoon bay ka tageen oo marka dadku dagaalamaan dadka qaarba waxbuu qofba waxbaa laga reebaa dadba aad u talax toga dadbaa is ilaaliya dadbaa meel dhex jooga marka mahmaa bay soomaalidu yidhahdaan la yidhaahdo waa la doogeeyaan la dacaroon yani waxaan waa dhammaan doontaa ama gobol joog ama dowlad federaala joog ama xildhibaan ahow ama siyaasi ahow at the end of the day waxaani waa dhammaan doonaa waxaa soo hari doona qof waliba hadalka uu yidhi iyo dadkii hadduu isku gubay iyo hadduu dhexdhexaad ka ahaa aad baad umahadsan tahay xildhibaan maxamed xasan idriis markaad eegto hadallada guud iyo weliba aragtidaada xalka soomaaliya maantay u baahan tahay xaggee buu ku jiraa
xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan waxa keliya oo labaatankii sano oo lasoo dhaafay sebteendadii cabse laga soo bilaabo aan ku guulaysanay inaan adkaysano oo goostambeedkaan ku qabsano oo ah afartii sano markii dhammaatay in doorashay dhacdo tanaadul laga samayn karana aanay jirin dadka soomaaliyeedna aan lagu marhabaadin laba qof aad haysata iyo nin kursi ku fadhiyo iyo mid ka kacsanaya is haysta isma haystaan waxaa is haysta basic dimuqraadiyaddii inay hore usii socoto iyo dad raba inay isbaaro u dhigtaan dimuqraadiyaddii oo meel dhex u fadhiistaan intaasaa laisku haysaa dadka soomaaliyeed intaas ha fahmaan haddii wadada laga leexiyo doon gaariga casho kasoo dhaqaaqaysaan ka leexiyo meel qaldan buu nala aadaya waa in la fahmaa xildhibaan aad baad umahadsan tahay weli halkii baan isla eegeynaa meesha laga raadin karo senator naciim haddii aan ku siiyo adiga
waa mahadsantahay walaalkay anigu xalka wuxuu igula jiraa tanaasulaad maamul goboleedyadeena oo gacmaha ishaysto iyo madaxweynaha iyo xukuumadda ra-iisul wasaare rooble oo ku heshiiya xalka dalka dadka soomaaliyeed iyo danta in laga fogo taas inbay ku dhammaan kartaa waxaa kaloo muhiima xildhibaanada hadda xigan aan kamid ah kamid yahay kale madaxweyne xasan sheekh maxamed laba boqol labaatan iyo labo xafladii wuxuu qabtay ujuudiguu geliyay in ka dambaysa bini aadam gelinaysa mar waxaa la rabaa inaan ka baarana dowladnimada soomaaliyeed madaxweyne walba oo soo qabtay casharadii wuxuu ku guuldaystay guuldaraysinta in wax laga bartaa fiican kursigaanu waa nasiib qofku ilaahi subxaana watacaala u qadaray ayaana helaayo muhiimna maaha kulli inaan madaxweyne wada noqono aad baad umahadsan tahay dhammaantiina aad baad umahadsan tihiin senator naciime ibraahim yuusuf oo aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ka tirsan xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka tirsan baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka iyo doctor aadam gaadaale oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo professor liibaan xuseen ciise oo ah bare jaamacadeed sidoo kalena ka mid ah bulshada rayidka ah ee soomaaliya akhyaartii nala socotaay intaas ayaan ku gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa muqdishona uu idinkaga imaanaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo